shirkadda samaynta dawooyinka unisom ayaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka ku qabatay xaflad si heer saraha loo soo gaasimay oo loogu talagalay isbarasho isdhexgal iyo kobcinta ganacsiga ka dhexeeya xirfadlayaasha caafimaadka farmashiilayaasha iyo hay-adaha caafimaadka dalka madaxa shirkadda unisom doctor cabdi xaashi ayaa ugu horreyn munaasabada ka jeediyey khudbad muujinaysa sidaa shirkadda uga go-an tahay tayanta dawooyinka maanta warshadda daawada unisom waxaa u suurta galtay inaan la kulanno caafineed kooxdaas oo dhakhaatiir kala duwana iyo isbitaallo waxaan usoo bandhignay daawooyinka aan samayno oo dalka lagu sameeyo oo ay samayso warshadda samaynta daawada unisom runtii shirku maanta wuxuu ahaa shir xog soo idaarsiya waxwada faham ah isdhexgal ah oo aan ugu talagalnay annaga oo warshadda unisom ah iyo caafineed inaanu si fiican isaga waraysanno productigaan hayno daawooyinkaan hayno oon samaynay oo dalka lagu sameeyey isla markaana aan ku barbar dhigno daawooyinka ay qaataan iyo kuwa dibadda lagu sameeyey aad ayaan runtii uga faa'iidaysanay ayaguna aynu uga faa'iideen annaguna uga faa'iideynay waxaan isla fahamnay muhiimadda ay leedahay in kor loo qaado wax soo saarka daawada dalka soomaaliya ururka la yidhaha sotri oo runtii qabanqaabada iyo isukeenka iyo maaragtay dhakhaatiirta iyo annaga sidaan isku heli lahayn caafineed ka shaqeeyey unisomna warshadda daawada soomaaliyeed haddaan nahay waxaan qayb ka nahay sidii sare loogu qaadi lahaa caafimaadka bukaanka soomaaliyeed qaar ka mid a dhakhaatiirtii iyo mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay xafladda ayaa dhankooda jeediyey khudbada muhiima bukaanku waxaa la barayaa samiy atamyada iyo go-aanadoo dhakhtarka uu soo qaatay iyo dawada loo qoray in marka hore bukaanka dawada la baro ee la yidhaahdo waxaa kuu qoran dawada qaabka iyo qaabka taasoona kaa saacidaysa diagnoska dhakhtarkaagii uu soo qaatay waxaan xasuustaa hooyo muddo one year ah la dhibanayd inay owlaad hesho ayaan u qoray wuxuu isugu jiraa waa vitamin plus folic acid alxamdu lilah kanidigii laba waxay ka qaadatay laba bukis dabadeed waxay alla uu siiyey ubad bukaanada waxaa waaye different waaye bukaano waxaa jira marka daawada mostly soomaalida marka loo fiiriyo wax akhriya ma u badno bukaanada marka u qortid kuwa wax oo commenti la-aan ah oo wax cabasho aan ka qabin kuwa wax akhriya unbaa xoogaa su-aalahan dawadan wadanka maa lagu sameeyey ay kaaga imaaneysaa